siyaasiyiinta gobollada jubbooyinka iyo gadow ayaa waxa ay shaki geliyeen hadal dhowaan ka soo yeeray mas-uuliyiinta dowladda kenya gaar ahaan guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka faarax macalin agaasimaha guud wasaaradda gaashaandhigga dowladda ku-meel gaarka samaan maxamed sheekh daahir oo waraysi gaara siiyo v o a ayaa arrintaasi ka hadlay hadalkii uu v o e-da ka sheegay guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka kenya kow iyo labaatankii bishan barnaamijka faaqidaada toddobaadka ee uu ka qayb galay isaga wuxuu yidhi gobollada koonfurta soomaaliya ee xiga xuduudka kenya markii dhibaato badan ay ku dhacday oo wax badan ay mareen waxaan uruurinay dadkii deegaanka waxaan u dhisnay maamul buu yidhi waxaan u malaynayaa arrintaas inay sharci darro tahay maxaa yeelay dal xor ah oo dawladdiisu dhisan tahay ururadii caalamiga ka tirsan dawlad kale oo aan ahayn dawladdii dalkaas lahayd inay tidhaahdo maxaanku yidhaahdaa dadkiisi baan uruurinay gobol ka mid ee maamul baan u dhisnay wax adduunyada weli ka dhacay maaha waa gardarro cad oo lagu samaynayo shacbiga soomaaliyeed gaar ahaan dadka degan gobollada koonfurta maxaanku yidhahda soomaaliya